iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad ee falimaha rasuullada bawlos oo korintos jooga waxyaalahaas dabadeed ateenay ayuu ka tegey oo wuxuu yimid korintos meeshaasna wuxuu ku helay yuhuudi akuula la odhan jiray oo reer bontos ah oo mar dhow haweenaydiisa bariskila kala yimid itaaliya maxaa yeelay kalawdiyos baa ku amray yuhuudda oo dhan inay rooma ka tagaan wuuna u yimid iyagii isaguna la shuqul buu ahaa sidaas darteed ayuu ula joogay iyagii wayna shaqeeyeen waayo xagga shuqulkooda waxay ahaayeen taambuug sameeyayaal oo wuxuu sabti walba sunagoogga kula doodi jiray oo soo jeedin jiray yuhuudda iyo giriigtaba laakiin markii silas iyo timotoyos makedoniya ka yimaadeen hadalka ayaa haystay bawlos isagoo yuhuudda hortooda ka sheegaya in ciise yahay masiixa oo markay is-hortaageen oo caytameen isagu dharkiisuu hurgufay oo ku yidhi iyagii dhiiggiinnu madixiinna ha dul ahaado anigu nadiif baan ahay hadda ka dib waxaan u tegi doonaa dadka aan yuhuudda ahayn markaasuu meeshaas ka tegay oo wuxuu galay gurigii ninka tiitos yustos la odhan jiray kaasoo ilaah caabudi jiray oo gurigiisu ku xigay sunagoogga markaasaa karisbos oo sunagoogga u sarreeyey baa rabbiga rumaystay isaga iyo kuwii gurigiisa oo dhanba kuwo badan oo reer karintos ahna ayaa markay maqleen rumaystay oo waa la baabtiisay haddaba rabbiga ayaa wuxuu bawlos habeennimo raya ku yidhi ha cabsanin laakiin hadal hana aamusin maxaa yeelay anaa kula jooga ninnana kuma dhici doono inuu wax ku yeelo waayo dad badan baan magaaladan ku leeyahay meeshaasna sannad iyo lix bilood ayuu joogay oo wuxuu dhexdooda barayey hadalka ilaah gaaliyo iyo bawlos laakiin kolkii gaaliyo ahaa taliyaha akaya yuhuuddii oo isku qalbi ah baa ku kacday bawlos oo waxay hor keeneen kursigii xukumaadda iyagoo leh ninkanu wuxuu dadka yeelsiiyaa inay ilaah u caabudaan si sharciga ka gees ah laakiin kolkii bawlos u dhowaa inuu afkiisa kala qaado ayaa gaaliyo yuhuuddii ku yidhi kuwiinaan yuhuudda ahow xaajadii hadday tahay xaqdarro ama xumaan shar ah sababtaas waan idinku dulqaadan lahaa laakiin hadday yihiin su'aalo ku saabsan hadallo iyo magacyo iyo sharcigiinna idinka qudhiinnu fiiriya maxaa yeelay anigu dooni maayo inaan waxyaalahaas xaakin u ahaado markaasuu iyagii ka eriyey kursigii xukumaadda kolkaasay kulligood waxay qabteen sustinees oo sunagoogga u sarreeyey wayna ku garaaceen isagii kursigii xukumaadda hortiisa gaaliyonna dan kama gelin waxyaalahaas bawlos baa suuriya ku noqday markaasaa bawlos maalmo badan sii joogay dabadeed ayuu walaalihii ka tegey oo wuxuu u dhoofay suuriya isagoo ay la socdaan bariskila iyo akulla wuxuuna kenekreya hore ugu xiirtay madaxa maxaa yeelay nidir buu galay markaasay waxay yimaadeen efesos oo halkaasuu iyagii kaga tegey laakiin isagu wuxuu galay sunagoogga oo la dooday yuhuuddi oo markay weyddiisteen inuu wakhti ka sii dheer joogo ma uu oggolaan laakiin markuu ka tegey ayuu ku yidhi mar kalaan idin soo noqon doonaa haddii ilaah doonayo markaasuu efesos ka dhoofay oo markuu kaysariya ku soo degay ayuu wuxuu aaday oo salaamay kiniisadda markaasuu antiyokh aaday markuu intii muddo ah meeshaas joogayna wuu ka tegey markaasuu meelmeel u sii dhex maray dalalka galaatiya iyo farugiya isagoo xertii adkaynaya abbolos oo efesos jooga haddaba waxaa efesos yimid yuhuudi abollos la odhan jiray oo reer iskandariya ahaa oo wuxuu ahaa nin hadalyaqaan ah oo qorniinka garasho xoog leh u leh ninkaas jidka rabbiga hore baa loo baray oo isagoo ruuxa ku kulul ayuu ku hadlay oo hagaag u baray waxyaalihii ciise ku saabsanaa isagoo garanaya baabtiiskii yooxanaa oo keliya oo wuxuu bilaabay inuu geesinimo kaga dhex hadlo sunagoga laakiin barisikila iyo akulla markay maqleen isagii ayay kaxaysteen kolkaasay aad ugu sii caddeeyeen jidka ilaah oo markuu damcay inuu u sii dhaafo akaaya ayaa walaalihii dhiiro geliyeen oo waxay xerta u qoreen inay soo dhoweeyaan isagii markuu yimidna aad buu u caawiyey iyagii kuwaasoo nimco ku rumaystay maxaa yeelay si xoog leh ayuu yuhuuddii u garansiiyey oo caddaan ugu tusay qorniinka in ciise yahay masiixa